habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga haween laamaha amniga magaalada beledweyn oo goob fagaara ah ku burburiyey kuna gubay waxyaabaha maanka dooriya madaxweynaha soomaaliya oo gudaha xarunta dalka looga arrimiyo villa soomaaliya kulan kula qaatay xubin sare oo ka tirsan dowladda dalka suudaan gudoomiyaha gobolka hiiraan oo guddoonka aqalka sare kaga warbixiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan xisbiga mucaaradka wadani ee somalilan oo sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi aysan u aqoonsaneen madaxweyne maadaama mudaxuleedkiisu uu dhammaaday sarawkac ku yimid qiimaha lakala siista xoolaha nool ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo shaaciyey in maamulkiisa uu diyaariyey qorsho dagaal oo ka dhan ah al-shabaab wararka dibadda warkeenna habeen aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah booliiska dalka tarkiga oo shaaciyey xog cusub oo ku saabsan gabadhii qarxisay magaalada istanbul ee dalka tarkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha nofembar sannada laba kun labaiyo labaatan dulmarka warkayga habeen ay aad maqasheen markana kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan oo idiin akhriyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir haddii aan ku bilowbo laamaha amniga magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa goob fagaaraha ku burburiyey kuna gubay waxyaabaha maanka dooriya kusimaha gudoomiyaha gobolka hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolkaasi xasan ibraahim cabdulle gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka hiiraan axmed cabdalla cismaan iji duqa magaalada beledweyn nadar tabax maalin ayaa goob joog ka ahaa laamaha amniga goobta ay kusoo bandhigayeen laguna gubayay waxyaabaha maanka dooriya oo lagu soo qabtay xaafadaha degmada xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay degmada beledweyn taliyaha saldhigga booliiska degmada beledweyn bishaar maxamed jimcaale iyo wasiir ku-xigeenka amniga hirshabeelle oo waday dadaallo lagu sugayo nabadgelyada magaaladaasi ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay in laga hortago qamriga xashiishka oo qayb ka ah amni darrada waxyaabaha kala duwan ee sababa sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadli doona duqa magaaladaasi een habeeneyda lagu magacaabo nadar tawax maalin iyagoona faahfaahin ka bixin doona howlgalladaasi iyo sidoo kale sida ay kusoo qabteen waxyaabahaasi maanka dooriya
beledweyne inay iska ilaaliyaan alaabtaasoo alaab khatar ah amnigooda khatar ku ah xag diinna aanan ku fiicnaynoo diinta islaamku ay ka dayrisay oo ayada fara badan ku soo arooreen inay yihiin wax xun ay yihiin ilmahooda inayna ka ilaashadaan waxaan kaloon u digaynaa alaabtan waxaan ku soo qabannay guri ku yaalla magaalada koonaheeda oo guri laga guuray ah ay ku xaraysteen oon maqalnay markii ay soo geli waayeen magaalada ay ogaadeen inaan daba taagannahay ayay waxay ku xareeyeen guri laga guuray oo cidlo ah gurigii aan ka soo harnay iyaguna way ka carareen nasiib xumo gacantu kuma soo dhigin markay ogaadeen inaan daba taagannahay way ka carareen laakiin waxaan ka soo helnay alaabtaas indhihiina aad ku aragtaan oo khamradaas iyo xashiishkaas iyo waxaas xashiishka waxaan ka soo qabannay xaafado kala gooniya oo iyagana aan ku maqalnay waxaa horteenna yaallo wax aan ku wanaagsanayn indhuhu inay qabtaan oo khamri ah waxaa ilaahay maadiisa inay taliyaha saldhigga iyo ciidamadiisuba ay soo qabtaan mana qurxana diin ahaanna uma fiicno waxay ka mid tahay waxyaabaha qalqalka gelinayo amniga waxaan ku boorinaynaa taliyaha saldhigga iyo ciidanka kala duwan ee jooga magaalada beledweyne inay aad arintan isaga kaashadaan soona qabtaan gurigii lagu helayne sida hadda uu sheegay taliyaha uu noo soo gudbiyo cidda iskaleh iyo haddii cid uu xiray inuu usoo gudbiyo maxkamadda dhammaanteenna waxaan diyaaru nahay inaan waxyaabaha kasoo horjeeda amniga ka wada shaqeyno
maamulkaasi gobolkaas hiiraan ayay kuwaas ahayn garahan beledweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka wuxuu kulan kula qaatay sareeyo guuta ibraahim jaabir ibraahim oo ka tirsan golaha sare ee dalka suudaan madaxweynaha ayaa ka guddoomay jenaraal ibraahim fariin iyo dhambaal ku saabsan xiriirka labada dal iyo kor u qaadidda iskaashiga heer gobol taas oo uu kus- ka siday guddoomiyeyaasha golaha sare ee dalka suudaan cabdulfataax al burhaan iyadoona uu ku bogaadiyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed tallaabooyinka wax ku oolka ah ay u qaadeen nabadda horumarka iyo wadajirka dowladda suudaan oo haatan guddoonka urur goboleedka horumarinta dalalka bariga afrika ee igaas ayaa bogaadisay howlgallada isku dhafka ah ee ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay ku xoreynayaan deegaanada ay al-shabaab ku sugan yihiin iyagoona tilmaamay doorka wanaagsan ay kasoo qaateen dib u dhiska ciidamada xooga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey wafdiga booqashada qiimaha badan ee kusoo gaaray soomaaliya waxa uuna kaga warbixiyey guulaha muuqda ee laga gaaray dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo sida ay ugu soo dhaweyneyso dowladda soomaaliya dalalka kale ee saaxiibada iyo dariska la ah ee ka gacan siinaya in gobolka laga dulqaado een, dhibaatooyinka iyo sidoo kale rabshadaha iyo xasilooni darada baahsan ee ka jira guud ahaanba dhanka kale somalilan haddaan eegno muddooyinkii ugu dambeeyey somalilan waxaa ka taagnaa dhibaatooyin kala duwan iyo sidoo kale iska soo horjeed iyo siyaasad aanan wanaagsaneyn xisbiyada mucaaradka somalilan waxay kasoo horjeedaan xukuumadda xukuumaddana waxay iyadu een, ciidamo ay dhoobtay wadooyinka waaweyn halkaasi ku yaala iyagoo laga cabsi qabo in dibadbaxyo halkaasi ay ka dhacaan xisbiga mucaaradka wadani een, waxa uu sheegay in madaxweynaha somalilan muuse buuxi aysan u aqoonsaneen madaxweynaha somalilan cabdiwahaab cirguja ayaa warkan hargeysa kasoo diray
xogayaha guud ee xisbiga wadani khadar xuseen cabdi oo maanta waraftiinka kula hadlay caasimadda somalilan ee hargeysa ayaa waxa uu eedihii ugu cuslaa u jeediyey xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne biixi waxna uu sheegay xoghayo in xukuumadda muddadeedii sharciga a dhammaatay islamarkaasina tahay xukuumad aan sharci ahayn eedihii ugu cuslaa ayuu xogayuhu dusha u saaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo uu garab dhigay siyaad barre
waxaan doonayaa maanta inaan isdul taago shan sano oo u dhammaaday madaxweynaha muddaxileedkiisii shacbigu doortay uu ku eegaa saddexiyo tobankii noofembar bal xaaladeennu sida shantaa sanno ahayd waxay noo dhammaaday shan sanno oo muran ah shan sanno oo xadhig iyo caburin ah shan sanno oo haadihii dowladda ee lagu wareejiyey ay daciifeen shan sanno oo garowshiya la-aanah shan sanno oo qaybsanaana shan sanno oo aragti la-aan ah shan sanno oo qorsho la-aan ah qorsho la-aantaasi waxay ka muuqataa waxaa arkayseen wasaaradihii dowladda oo ayaamahan intay dalal kale beejajkooda galaan soo koobigaraysanaya oo dabadeetana ay nooga dhigaya guidelines ama mid caafimaad ha noqdo ama mid kale ha noqdo oo iyagu ay ka soo shaqeeyeen oo shacbigoodii been u sheegaya document meel laga soo xaday waa tuugo haddaad wax waddan kale leeyahay aad iska soo qaadato lacagtii dalkana aad ku cunto tiraahdo shaqo ayaan ayaan ku qabtay haddii aad taqaanay somalilan oo wanaag adduunku uga makhraati furo haddii aad taqaanay somalilan oo la yidhaahdo the secret story of africa haddii aad taqaanay somalilan oo lagu ammaano ismaqal iyo dariiq khilaaf xallin oo iyada u gaara maanta adduunku sidee buu inoo arkaa ayaa isweydiin leh nin militari ah oo qado la yidhaahdo oo cadow la dagaalama looma dhiibo booliis la doonayo inuu dadka la saaxiibo uu shacbiga la walaaloobo oo uu shuruucda sifiga iyo ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta reer somalilan maanta ayaanaynu aragnaa habka booliiskeenni u dhaqmaayo aynu ka dhex fahmaynaa siyaad barre intanuunbuu samayn jiray dadkuunbuu iska xidhi jiray dadkuunbuu inta la dilo aanay cidina isweydiin jirin waxaabuu isagu kaga duwanaa lama sheegin intuu hablo xidhxidhay oo isu geeyey inuu tuuladiisii garbahaar reegeystay sida muuse biixi uu sameeyey maanta adduunku wuxuu qirayaa in wixii aynu dadka kagala kaga duwanayn uu inaga sii saqiirayo oo inaga sii baaba'ayo dooda axsaabta ee maalintii dhaweyto waxa ay ku fadhidaa sharci waxa ay ku fadhidaa run waxa ay ku fadhidaa xaqiiqo muran kuma jiro in wakhtigii muuse biixi dhammaaday shan sanno ma ballaadhaan shan sano waa shan sano shantii sano ee la doortay waa ay dhammaatay muran ku jira iyo cid ku murmaysa oo leh meemay dhammaanina ma jirto
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahayga cabdiwaab ceerguje dhanka kale haddaan eegno isla beledweynta dib ugu laabano sarakac ayaa ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha nool ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyn isxaaq rashiid nuur ayaa warkan beledweyn ka soo diray
waa saylad lagu iibiyo xoolaha nool sayladan iyo kuwa la midka ah ee ku yaala beledweyne waxaa xilligan laga dareemayaa sarawkac ku yimid qiimaha la kala siisto xoolaha cariga noocyadiisa kala duwan sida orgida iyo wananka jarka ah ee la dhoofiyo iyo weliba kiisa dhediga ah ayuu sarawkac ku yimid qiimaha la kala siisto suuqyada beledweyne ganacsatada iibisa xoolaha mar ay la hadleen tv-ga dalsan ayay u sheegeen in sarawkaca xilligan ay sababeen abaaro ka jira dalka iyo waddooyinka degmooyinka beledweyne oo isku furmay ariga midka dugaaxa iyo midka jarka laba qaybood waa kalayin ariga jarka oo ilkacadka ku magacaabanu lixdan konton iyo shan waay ariga dubaaxa shan iyo toban soddon intaa ka dhexaysa waay midba dhiiggeeda waxa dhan waa isku siiladan kawaanley waa cid kaloo kaa gadan ma neef dhaqaal loo gadanaa male dhulku waa abaar neefkii la soo qabta neefkii dhiig lagaa waa laga tegaa dadkii saddex biri afar biri u suuq la taagan yahay xoolaha meel fiican ayuu maraya ariga shirkadaha hadda waa la gadaya saaka siddeetanaa la gaday madaxa gacanta hore waa siddeetanaa la gaday ilamaa konton afartan gacanta ugu hoosaysa waa
xoolaha iibkoodu waa fiican yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin roobna waa noo da'ay ariga jarkaa siddeetan toddobaatan ilaa lixtan ugu hoosayn ariga dabaaxa konton isheeg afartan soddon shan saas waaye dadku alxamdulilahi rabbilcaalamiin beledweyne waxay xudun u tahay dhoofinta iyo ka ganacsiga xoolaha noocyadooda kala duwan maadaama ay ku taalo marin muhiim u ah gobollada kale ee dalka isxaaq rashiid maxamuud tv-ga dalsan beledweyne
dhanka kalena haddaan eegno guddoomiyaha gobolkaas hiiraan cali jeerti cismaan waxa uu maanta kulan kula yeeshay magaalada muqdisho xubno ka mid ah guddoonka aqalka sare wuxuuna kaga warbixiyey xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha gobolka hiiraan iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ku-xigeenkiisa koowaad cali shacbaan ibraahim iyo ku-xigeenkiisa labaad timacadee ayaa maanta xarunta aqalka sare ku qaabilay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta ayaa guddoonka aqalka sare ugu warbixiyey halka ay marayaan howlgallada dalka looga saaraya al-shabaab ee ka socda dalka gaar ahaan gobolka hiiraan wuxuuna guddoomiye jeeta guddoonka u sheegay inay muhiim tahay in dagaalka la mideeyo oo saf ballaaran laga dhigo si meel keli ah culeyska dagaalka aan loo saarin cabdi xaashi ayaa ugu mahad celiyey guddoomiye jeete doorka muuqda uu ka qaatay dagaalka dalka looga xoreynayo al-shabaab uu hogaamiyo hogaaminayay isagu shacabka dhiifoon ee gobolka hiiraan oo gacan ka helaya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan warkii habeen aada habeenimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waanaga intaa ciddu warkayga seego waxay dib kaga baarbaaran karaan barahina bulshada warkan warkiisa xiga ammaane alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel